faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaar jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani redio cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic redio cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
wanaagsan halkan redio cadaado waxaad ku soo dhawaataan warka duur qodobada maanta aad maqli doontaan waxaa u dooroon dowladda federaalk soomaaliya oo sheegtay in la sumeeyo kalluun ku jira xeebaha soomaaliya ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyr oo magaalada dhuusamareeb ee galmudug kulan lagu dhammeynay xiisad u dhexaysa dowladda federaalk ee la sunno kula qaatay madaxa xukuumadda galmudug labada ogol ee baarlamaanka soomaaliya oo maanta si wada jir u ansixin doono miisaaniyadda ee dowladda federaalk soomaaliya dagaal xoog leh oo u dhexeeya ciidamada milatariga soomaaliya iyo xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo maanta ka dhacay inta u dhexaysa magaalooyinka xudur iyo waajeed dowladda maraykanka oo shaacisay tirada duqeymaha ay fuliyeen soomaaliya sanadkan sii dhammaanaya ee taliyaha saldhigga magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe oo sheegay in tallaabo laga qaadi doono ciddii banaanbax aysa ogeyn hay-ada ammaanka ka samaysa magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe madaxweynihii hore ee soomaaliya uu sheegay in loo midoobo dagaalka lagula jiro dagaalamayaasha al-shabaab ee soomaaliya ka dagaalama intaasaad maqasheen waxay ahayn qodobada ugu doo koron warka duhura hiradhiw cadaadu goor u diyaa gurba warkaas oo intaas ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duur wanaagsan saaxiibada dhegeysanayo waa duur talaadaad taariikhda ku astisan tahay soddon iyo kowda bisha labiyo tobnaad ee disembar sanada labaatan sagaaliyo toban imkii haatan kusoo dhawaada warkii oo dhan dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta sheegtay in la sameeyey qaar ka mid a kalluun ku jira xeebaha soomaaliya xeebaha magaalada caasimada ah ee muqdisho waxaa maanta lagu arkay kalluun adag fara badan oo kasoo caariyay qaar ka mid a xeebaha magaalada caasimada ah ee muqdisho waxaana maanta booqsho ku tegay xubno ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya wasiirka wasaaradda warfinta dhaqanka dalxiiska dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdi xayir maarey oo booqasho ku tagay xeebta leyda oo kalluunka uga soo caariyey ayaa sheegay in kalluunkan u yahay mid lagu sameeya badda wuxuuna sheegay in tan ay dhibaato ay ku tahay shacabka soomaaliya loona baahan yahay in arrintan wax laga qabto wuxuu sidoo kale uu sheegay in baaritaan lagu samayn doono sababta kalluunkan ugu soo caariyay qaar ka mid a xeebaha magaalada caasimada ah ee muqdisho sheegay inaan baaritaan dheeri ay ku samayn doonaan lana ogaa doono waxyaabaha keenay in kalluunkan uu ku soo caariyo xeebaha ku yaala magaalada caasimada ah ee muqdisho saaka saaka aniga iyo xildhibaan cali oo uu kallahnay inaan waxoogaa jimicsiga soo samayno oo badda tagno waxaan la kulannay arrin runtii yaab leh oo ah in oo ah in ma- w- wax u eg malaygii badda ku jiray in la sumeeyey ee yaryaraa ee dhalanayey oo markaas halkan halkan meydkiisii uu sidaa u yaallo sidaa u yaallo xeebta oo dhan malaygii yaryaraa ee badda ku jiray waa la sumeeyey waa la sumeeyey ool xeebta saas waaye waa maxamed cabdi xayir maareeye iyo cali xildhibaan cali ganay oo saaka xoogaa iyaga oo jimicsi yar badda ku samaynaya la kulmay arrintaa runtii mucjisada ah caloolxumada ah ee ee badda kalluunkii ku jiray ee yaryaraa la sumeeyey oo oo runtii runtii ee, ee, arrin xun ah ee kollay dowladda ayaan la wadaagi doonaa sawirkan oo aanu la baari doonaa sababta kalluunkan ee, badda ku jiray ee, uu sidaa ugu dhintay marka walaalayaal allaha sahlo khayr baan dii rajeynaya
ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre ayaa maanta magaalada dhuusamareeb ee galmudug kulan lagu dhammaynaya xiisad u dhexaysa dowladda federaalk iyo maamulka lasunal jimaaca kula qaatay madaxa xukuumadda galmudug magaalada dhuusamareeb ee galmudug waxaa gooruu kulan ku dhexmaray ra-isul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre iyo madaxa xukuumadda galmudug kulamaas intooda badan waxaa diirada lagu saaray sidii xal looga gaari lahaa khilaafka u dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya iyo ururkii lasuna ee gacanta ku haya magaalada dhuusamareeb ee galmudug kaasoo salab ku haya bedelidda afar iyo toban xubnood oo ka mid ah xubnihii baarlamaanka labaad ee galmudug sufo ugu mateli doona oo dowladda federaalk soomaaliya sufo ay ka dalbatay in la bedelo labaatanka xubnood afar iyo toban ka mid ah islamarkaasna ay ka biyodiideen maamulka lasuna jamaaca ee ku sugan magaalada dhuusamareeb ee galmudug bedelidda xubnahaasi kulama goor uga bilowda magaalada dhuusamareeb ee galmudug ayaa lasku soo qaaday arrintaasi waxaana sidoo aan warar kelina kulankaasi lagu sheegay in madaxa xukuumadda galmudug uu ka biidiiday in la bedelo xubnaha dowladda federaalk soomaaliya ka dalbatay in laga bedelo labaatanka xubnood ee lasuna ku mateli doona baarlamaanka labaad ee galmudug ra-isul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre ayaa la sheegay in madaxa xukuumadda galmudug ee shir kula yeeshay magaalada dhuusamareeb ee galmudug uu hordhaa dhowr qodob balse la sheegay in madaxa xukuumadda galmudug dhammaan uu ka biidiiday qodobada xasan cali kheyre uu soo hordhigay sidoo kale waxaa la sheegay in kulamadaasi intooda badan laisku afgari waayay waxaana la sheegay in kulamo kale loo ballamay waxaana sidoo kale la sheegay in ra-isul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre uu dalbaday inuu la kulmo hogaamiyaha guud ee culamaa udiinka ee lasunal jamaca ee ku sugan magaalada dhuusamareeb ee galmudug si ugula hadlo dalabka dowladda federaalk soomaaliya ah in la bedelo afar iyo toban xubnood oo ka mid ah labaatanka xubnood ee lasuna ku mateli doona baarlamaanka labaad ee galmudug kuwaasoo qaar ka mid a dowladda federaalk soomaaliya ay diiday inay ka mid noqdaan baarlamaanka galmudug ee soo bixi doona xali ilaa saaka waxaa magaalada dhuusamareeb ee galmudug uga socdaan kulmo goonigooni ah madaxda ururka ila sunno kuwaasoo uga arrinsanayeen dalabka dowladda federaalk soomaaliya ee ah in la bedelo xubno ka mid a labaatanka xubnood ee lasunna ay kusoo dari doonto baarlamaanka labaad ee galmudug kuwaasoo qayb ka mid a dowladda federaalk soomaaliya ka biidiiday ka mid noqoshada baarlamaanka labaad ee galmudug waxaana kulamadaas intooda badan u dhexeeya madaxa xukuumadda galmudug iyo macalin maxamed oo ah hogaamiyaha guud ee culamaadudiinka iyo xubno ugu siray ururka lasunna ee ka arabay magaalada dhuusamareeb ee galmudug walow aan xoog badan laga haynin waxyaabaha ay ka wada hadleen madaxda ilasunna ee ku sugan magaalada dhuusamareeb ee galmudug kuwaasoo ka arrinsanayay dalabka ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre ah in la bedelo xubno ka mid ah labaatanka xubnood ee lasunna ay ku matali doona baarlamaanka labaad ee galmudug dhinaca kale hay-adaha amniga dowladda federaalk soomaaliya ku sugan magaalada dhuusamareeb ee galmudug ayaa ciidamo ilaalaha u qoray xildhibaanada labaatanka ah ee lasunna ku mateli doona baarlamaanka labaad ee galmudug sagaal iyo toban xubnood oo ka mid ah labaatanka xubnood ee lasunna ku mateli doona baarlamaanka labaad ee galmudug taliska milatariga soomaaliya qaybta koob iyo labaatanaad ee ka howlgasha deegaanada galmudug ayaa la sheegay in sagaal iyo toban ka mid ah labaatanka xubnood ee lasunna ku mateli doona baarlamaanka labaad ee galmudug ay u qoraan ilaala afartan askari ah kuwaasoo sugi doona amnigooda waxaase la ogeyn halka ay ku dambeyn doonaan kulamada hadda magaalada dhuusamareeb ee galmudug uga socda hogaanka ilasunna iyo ra-isul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre kuwaasoo intooda badan diiradda lagu saarayo bedelidda afar iyo toban xubnood oo ka mid ah labaatanka xubnood ee lasunna ku mateli doona baarlamaanka labaad ee galmudug kuwaasoo dowladda federaalk soomaaliya ka biidiiday kamid noqoshada baarlamaanka labaad ee galmudug ilaa lagu kalsoonaan karo ku sugan magaalada dhuusamareeb ee galmudug oo gorow aan la hadalnay waxay noo xaqiijiyeen in dhammaan dalabyada ra-isul wasaare xasan cali kheyr uu ka biidiideen dhammaan hogaanka ilasunna la sheegeenna inaysan jirin xubno la bedeli doono oo ka mid a labaatanka xubnood ee isna ku mateli doona baarlamaanka labaad ee galmudug weligii dhuusamareeb warar aan ka helayna waxay sheegayaan in uu socdo kulanka u dhexeeya madaxa xukuumadda galmudug iyo ra-isul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre saaxiib yaal wixii kasoo kordhaa ee kulankaasi dhuusamareeb ga socda madaxa xukuumadda galmudug iyo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheyre wararkeena iyo barnaamijka dambe ee soo socda ayaan idinkugu soo gudbin doonaa labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa maanta si wadaajira u ansixi doona miisaanada ee soomaaliya cali cumar maxamed ayaan goor ka wareystay kulanka labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya hadda uga soconaya xarunta villa hargeysa ee golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ay ku shiraan
basaaro waa mahadsan tahay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya ayaa maanta oo talaadaha la filayaa in wadajir ay ku ansixiyaan miisaaniyadda sanadka fooda nagu soo haya ee labada kun labaatanka oo maalmaha lasoo dhaafay ay ka doodayeen mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya khasaarow miisaaniyadani ansixinteeda ayaa waxay kusoo beegmaysaa maalin un kadib markii ay ka dhiman tahay hal maalmood sanadka labada kun sagaal iyo tobanka si sanadka labada kun sagaal iyo tobanka waa sanadka labada kun labaatanka oo berito ka bilaabanaya lagu shaqeeyo miisaaniyada cusub xildhibaanada ayaa maalmihii lasoo dhaafay su-aalo ka weydiinayay wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya qaabka maaliyadda soomaaliya ay u korortay ansixinta miisaaniyadani haddee ay ayaa waxay noqonaysaa tii ugu horreysay oo ay si wadajira u ansixiyaan labada aqal ee baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya iyada oo hore ay jirtay in miisaaniyadani ay u ansixin jireen golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya oo keliya
cali cumar maxamed oo ah wariye ka howlgal magaalada caasimada ah muqdisho ayuubkaas waa iga warramayay kulan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya hadda ay uga socda xarunta villa hargeysa oo maanta kulan ay ku leeyihiin labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya si ay u ansixiyeen miisaanada laba kun iyo sagaal iyo toban ee baarlamaanka soomaaliya dagaal xoog leh oo u dhexeeya ciidamada milatariga soomaaliya xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ayaa maanta ka dhacay inta u dhexaysa magaalooyinka xudur iyo gaajid ee gobolka bakoole koonfur galbeed cabdiqaadir cabdiraxiin aadan ayaa warkan faahfaahinaya wararka ka imaanaya qaybo ka mid a gobolka bokool ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxay ku soo warramayaan in saacadihii u dambeeyey ciidamada koonfur galbeed iyo sidoo kale kuwa xoogga oo isku garab ah ay dagaal la galeen dagaalamayaal ka tirsan xarakada al-shabaab dagaalka ayaa intiisa badan waxa uu ka dhacay waddada dheer ee xidhiirisa degmooyinka xudur iyo sidoo kale waajid oo al-shabaab ay go-doon ku soo rogeen maxamed cumar oo ka mid ah saraakiisha ciidamada koonfur galbeed ayaan wax ka weydiinay dagaaladii ka dhacay qeybo ka mid a gobolka bakool iyo khasaaraha laba dhinac soo kala gaaray saas ay tahay laakiin waa lala dagaalamaay meel laba meeloodhaas ay hoore ka qaadayaanba lagu baray meel laba qofba laga dhaawacay way arareen meelna lamidba lagaga dilay kadib waa waa toodaan laakiin intaa dhibaatooyina markii hadda dowladda dhinaca baydhabo iyo meelahan wadooyinkii ee sidaas la sheegaya aada u gooyena waawaaya dhinaca baydhabo walaabo kalaalaayisoor doorashahan dhibaha ka dhacay meeshii meela meesha digaadashaana kama jiraan waana ciida awood usoo daareen dhinacan boqor iyo iyo baydho dadka oo mootooyinka waa laga gubaya taas dhibaatooyin fara badan ba ku jirta saas ay tahay hasalka hoolaheyna waa ka qaadayaan kalley saas ay tahay dhulka waa weyn yahay dhul weyn waaye dadka shacabkahayna meelahay ka wada daadsan yahay toddobaadkeena kasoo gudubnay ayaa ahayd markii dagaalamayaal ka tirsan xarakada al-shabaab ay dhabaha u galeen kulanyo ay la socdeen saraakiil ka tirsan ciidamada koonfur galbeed iyo kuwa xooga dalka gaar ahaana kuwa deegaanada koonfur galbeed waxaana adag in ay saraakiishay ciidamadooduba si fudud ugu safraan waddada dheer ee xidhiirisa degmooyinka xudur iyo sidoo kale waajid labada kun iyo saddex iyo tobankii ayaa al-shabaab waxaa laga saaray deegaano muhiim ah oo ka tirsan gobolada ba iyo bakool balse shabaabku waxay soo rogeen cunaqabatayn dhan walba ah wayna adag tahay degmooyinka qaar inay cuntooyinka qutuduruuriga ah si fudud u galaan amaba ay uga soo baxaan
dowladda mareykanka ayaa shaacisay tirada duqeymaha ay ka fuliyeen soomaaliya sanadkan sii dhammaanaya ee cabdicasiis ciid beered ayaa warkaan faahfaahinaya taliska maraykanka africom ee soomaaliya ayaa dhowaan soo gabagabeeyey howlgallada duqeymaha ay ka fuliyaan soomaaliya sida uu qoray wargeyska lagu magacaabo star stribes oo wax ka qora arrimaha howlgallada africom iyo ciidamada maraykanka ee ka dagaalama soomaaliya taliska maraykanka africom ee soomaaliya ayaa maalinimadii axad ahayd duqeymo ay ka fuliyeen qaybo ka mid a koonfurta soomaaliya gaar ahaan gobolka shabeellaha hoose deegaanka kuunyo barrow iyo sidoo kale caliyo barrow waxa ay sheegeen inay soo gebagabeeyeen gebi ahaanba sanadkan laba kun iyo sagaal iyo toban duqeymihii iyo howlgalladii ay ka fulinayeen soomaaliya waxaana duqeyntaasi loo diiwaan geliyey sida wargeyska star stribes ee kasoo baxa dalka maraykanka uu qoray in duqeyntaasi ahayd duqeyntii lixdan iyo saddexaad ee taliska africom ee maraykanka ay ka fuliyaan soomaaliya taliska maraykanka africom ee soomaaliya ayaa kordhiyey duqeymaha ka dhanka ah dagaalyahanada al-shabaab ee ka dagaalama koonfurta iyo bartamaha soomaaliya waxaana diyaaradaha maraykanka inta badan ay duqeymo ka fuliyaan gobolada koonfureed ee soomaaliya iyo sidoo kale goobaha ay ku sugan yihiin al-shabaab al-shabaab waxa ay halis ku yihiin danaha maraykanka iyo sidoo kale danaha gobolka iyaga oo kasoo horjeeda danaha maraykanka uu ka leeyahay soomaaliya sidaa waxaa yidhi genaraal williams oo isagu ah directorka arrimaha howlgallada taliska africom ee soomaaliya tirada weerarada duqeymaha ay ka fuliyeen taliska africom soomaaliya sanadkan ee dhammaanaya waxay ka badan tahay sanadihii ka horreeyey duqeymihii ay ka fulin jireen soomaaliya sanadii taliska africom maraykanka ee soomaaliya ayaa duqeymo gaaraya afartan iyo toddoba duqeymo ka fuliyey gudaha dalka soomaaliya sanadii ka horreysay laba kun iyo toddobiyo tobanna waxay ahayd tiro ka yar tirada sanadkii dambe waxayna noqotay soddon iyo shan walow haatan sanadkan laba kun iyo sagaal iyo toban ee kor u kacday duqeymaha diyaaradaha dagaalka ee maraykanka ay ka fulinayaan soomaaliya iyada oo gaartay lixdan iyo saddex sida ay sheegeen taliska africom ee soomaaliya waxaana maraykanka haatan sanadkan uu laba jibaaray duqeymaha ka dhanka ah al-shabaab ee ay ka fulinayaan koonfurta soomaaliya bartamihii sanadkan ha-adda amnesty international ee xuquuqul-insaanka ayaa soo saartay warbixino muujinaya in taliska africom maraykanka ee soomaaliya ay duqeymaha ay ka fuliyeen gudaha soomaaliya la bartilmaameedsadaan dad shacab ah iyaga oo ku dilay duqeymahaasi labaatan qofood oo shacab aan waxba galabsan duqeymihii ay sameeyeen bishii abril sanadii iyo sidoo kale bishii maaj ee sanadkan waxayna hay-adda amnesty international maraykanka ku eedeysay taliska africom inay ku xadgudbeen xuquuqul insaanka islamarkaana dad badan oo shacaba aan waxba galabsan ay ku direen duqeymaha ay ka fuliyaan soomaaliya taliska maraykanka africom ee soomaaliya ayaa waxa ay taageeraan dowladda federaalk soomaaliya iyadoo ciidamo badan oo kamid a dowladda dalka maraykankana ay ku sugan yihiin gudaha dalka soomaaliya islamarkaana ay saldhig ku leeyihiin garoonka beledoogle ee gobolka shabeellaha hoose waxaana dhowr jeer halkaasi weerar kusoo qaaday dagaalyahanada al-shabaab oo iyagu sheegtay inay khasaaro fara badan gaarsiiyeen ciidamada maraykanka iyo kuwa dowladda federaalk soomaaliya ee ku sugan garoonka beledoogle ee gobolka shabeellaha hoose taliyaha saldhigga booliiska magaalada juhwar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe maxamed cali canjeex ayaa sheegay in tallaabo laga qaadoono ciddii banaanbax aan hay-adaha amniga ee juhwar aan fasax uga haysan ka samaysay magaalada juhwar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe bashiir cabdulaahi cismaan ayaa warkan faahfaahinaya taliyaha saldhigga booliiska degmada jowhar ee xarunta maamulka hirshabelle ayaa sheegay in tallaabo laga qaadi doono ciddii banaanbax ka dhigta magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabelle shacabka reer jowhar waxaan ugu baaqayaa angu fursaddan ka faa'iidaysanaya haddii dhibdhaco yaan mid kale la samaynin waxaa dhacaysa nima ama dhibaa dhacay ama ma shaqaa dhacayso dadka waa dudaan dhib kale geystaan hooya ooyeysa mid kale laga ooyinsiya waxaan uga digaynaa cid allaale cidda isku dayda maanta wixii ka dambeeya banaanbax aan booliiska ogeyn oon yacni maaragtay banaanbax nabadeed ahayn ciddi samaysa oo yacni maaragtay magaalada lagu arka tilaabo calayaan ka qaadina cid allaale cidda banaanbax samaysa si kasta ha u samayso waa inayna soo wargeysaa waa inaan ognahay waa in yacni maaragtay ummaddu yacni maaragtay meesha ay ka bilaabanayaan iyo meesha ay ku dhammaanayaan la ogyahay banaanbax aan yacni maaragtay booliisku iyo hay-adaha amnigu aysan ogeyn cidda samaysa mas-uuliyadda idaa qaadayso waa uga digaa dadka reer jowhar mar labaad iyo mar saddexaad mar afaraad anoo kaashanayna odayaasha dhaqanka oo yacni maaragtay shalay ka hadleen kaashanaya maamulka gobolka kan degmada waxaan leeyahay cid allaale cidda isku dayda inay samayso banaanbax tilaabo cadaan ka qaadina cidna uga fadhiisamayna wax allaale waxay ka hesheen ladaa rabshooyin samayso ummadda waa dukaamankeeda la jibinaya dadka banaanbaxaya lagu dilaa ma aqbalayna haddii dhib yimaado ciddii geysata in lagu koobaan rabna haddii askari dhib geysta asaa lagu koobaa haddii qof kaloo maamul geysata asaa lagu koobaa haddii aniga canjeexoo taliya saldhiga aan dhib geysta anaa lagu koobaa waa lagala xisaabtama cid lagala xisaabtama madaxan leh cid kalaale cid dhib geysta idaa lagala xisaabtama marka cidaan xisaabtan iyo mas-uuliyaddeeda aysan khusaynin inay soo orod ee dukaaman tuuraysa ama baawur jiibisa xaq u malaan mana ka aqbaleen sidoo kale waxa uu ka hadlay howlgalla ciidamada dowladda soomaaliya saacadii lasoo dhaafay ay ka sameeyeen qaar ka mid ah xaafadaha magaalada jowhar howlgalkan oo maanta aan samayna waxay ahaday shaqooyinkeenna maalmeedsadanaba ciidamada booliisku waxay sameeyeen kahortag iyo katabatag annaga shaqooyinkan aan samaynayna waa kahortag si cadowga yacni maaragtay uusan u soo gelin magaaladeenna si uusan yacni maaragtay ukuman ugu yeelan si uusan yacni maaragtay xumaanta uusan la maagan yahay uunan la ku arkin annaga waxaan samaynaynaa mar kasta waxaan diyaarunahay inaan soconno leyla wanahaar hadduu ilaah yidhaha insha allah mahadsana saaxiib madaxweynihi hore ee soomaaliya cabdiqaasim salaad xasan oo ku sugan dalka masar ayaa sheegay in loo midoobo dagaalka lagula jiro oo ay kula jiraan dowladda federaalka soomaaliya maxamed axmed baare ee warkaan magaalada caasimada muqdisho nooga soo diray madaxweynihii hore ee soomaaliya mudane cabdiqaasim salaad xasan oo kasoo muuqda muuqaal lasoo dhigay warbaahinta qaranka gaar ahaana tv-ga qaranka ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda qaraxii sideed iyo labaatankii bishan ka dhacay isgoyska ekis kontarool afgoye ee duleedka magaalada muqdisho cabdiqaasim salaad xasan madaxweynihii hore ee dalka soomaaliya ayaa ugu horreynta si tiiraanyana u diray guud ahaanba eheladii asxaabtii ay ka baxeen dadkii ku geeriyooday qaraxii ka dhacay ekis kontarool afgooye kaasoo dadka ku geeriyooday u badnaayeen arday iyo sidoo kale dad shacaba oo goobta marayay waxa uu ugu baaqay guud ahaanba ummadda soomaaliyeed inay ka wada qayb qaataan sidii kaga hortegi lahaayeen kuwa ka faa'iidaysanaya kala furfurnaantooda sidoo hadalka u dhigay islamarkaana ay midoobaan meelna kaga soo jeestaan kuwa qaraxyada u geysanaya islamarkaana laynaya waa sidoo hadalka u dhiga madaxweynihii hore ee soomaaliya cabdiqaasim salaad xasan waxaan rabaa inaad ogaataan inaan aad iyo aad iyo aad uga xumaaday dhib weynna ay noo geysatay qalbigayaga u geysatay dhibaatadii la ka dhacday magaalada xamar iyo afkuwega dhexdooda oo lagu laayay dadkii masaakiinta ahaa oo ardada u badnaa oo wax ay bi'iyeen ayan jirin lagu qarxiyey iyo xataa dad ajnabi oo turka qaarkood ahaa arrintaas waa arrin dhibaatadeeda leh markii koowaadna ma aha marka la qarxinayaa dadka ilaahay tawakal ayaa la yidhi ilaahay aan tala saaranoo aan tawakalo ayaan leeyahay meel kastoo aan joognaba fidnadana aan iska dayno fidnadan aan iska dayno shacbiga soomaaliyeed waxaan u soo jeedinayaa in ay midoobaan oo u midoobaan fidnada haysata sidii ay uga bixi lahaayeen cidda fidnadaas ku samaynaysa ama laynaysa ama baabi'inaysana inay meel uga soo wada jeestaan ayaan u soo jeedinayaa inayan noqonin dad aan muxuu ahaa iska warqabin oo maalin walbaba meel lagu qarxinayee dad iska warqaba oo ilaahay ka baqaya oo cidda fidnaynaysana iska qabanaya inay noqdaan ayaan rajaynhayaa isaga oo sii hadlayay mudane cabdiqaasim salaad xasan madaxweynihii hore ee soomaaliya waxa uu tilmaamay in madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo dowladdiisu ay isbeddel xooggan samaynayaan islamarkaana caalamka laga aqoonsaday isbeddelada ay sameeyeen waxauna carabka ku adkeeyey in loo baahan yahay in maamul goboleedyada ay si dhow ula shaqeeyaan dowladda dhexe islamarkaana shacabku isku tanaasulaan iscafiyaan islamarkaana ay midoobaan sidii dalku u gaari lahaa meesha uu tiigsanayo
farmaajo iyo xukuumaddiisaba waxaa xaqiiqo ah inay hayaan dadaal caalamka iyo qaramada midoobayba laga aqoonsaday dadweynaha soomaaliyeedna waa ku kalsoon yihiin dadaalkaas intooda badan dowlad goboleedyadana ayana waa dadaalayaan haddaba waxaan ku talinayaa in inta gacmaha laysqabsado shacbiga iyo dowladduba dalka horumarintiisa laga shaqeeyo si joogto ahna loo wada socdo si looga baxo dhibaatada muddada tirada badan aan ku soo jirray oo dhinac walba naga haysata dalkuna uu u midoobo koonfur iyo waqooyi iyo qoraxsin intaba cafisna ha lays cafiyo si kastaba ha aatee hadalka madaxweynihii hore ee soomaaliya cabdiqaasim salaad xasan ayaa ku soo aadaya iyadoo qarax ismiidaamin ahaa oo sideed iyo labaatankii bishan ka dhacay ex control afgoy ee duleedka magaalada muqdisho ay waxyeelo kasoo gaarta ugu yaraan boqol iyo konton qof kuwaasi oo dhimasho iyo dhaawac kasoo gaarta una badnaa arday wax ka dhiganaya mid ka mid a jaamacadaha dalka ku yaala dad shacab ah iyo sidoo kale muwaadiniin u dhashay dalka turkiga iyo ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya maxamed axmed baare radio cadaado magaalada muqdisho warka duur intaas ku dhan yahay warka duur wax soo saaray anigu xasana halkaana ka timinayay cidda warkaiga soo asagoo maqli qoraal sawrata waxaad dib ugu heli karaan beejka internetan ku leenahay ee www radio cadaad com intaana warkeena warkaxay dib u kulmi doono duur wanaagsan